waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali imaam muslima oo ku nool gobolka galbeedka astraaliya ayaa isagu waxa uu go'aansaday inuu furo kofi shoob ama makhaayad kofiga lagu cabo islamarkaasna uu u adeegsado goob dadka uu ugu sharxo diinta islaamka kulana dagaalamo hawaska ama fahamxumada islaamka laga qabo imaamkaasi oo magaciisa la yidhaahdo kamraan daahir goobta maqaaxidiisuna waxa ay ku taallaa koonfurta magaalada beeth xaafadda koogban imaam daahir oo isagu sharaxaad ka bixinayay sababaha uu u furay kofi shopkan ayaa waxa uu yidhi dhammaan dacallada dunida waxaan aragnaa in hal diina oo keliya lagu hayo dabagal joogto ah taasina waa diinta islaamka inta badanna waxaan aragnaa in sababta arrintaasi ay tahay aqoon darro sidaa daraaddeed ayaa fikradda kofi shopkan aan maskaxdayda ooga soo dhaadhiciyey ayuu yidhi waa maxay marka ayuu yidhi sababta aan oola kulmila'nahay dadka islaamka ka qaba dareenka amaba su'aasha oo aan oola qaadan la'nahay koob kofiya aana isugu dayla'nahay in aan ka jawaabno su'aalahooda ama aan ooga siibi la'nahay fahanka khaldan ee ay qabaan imaam daahir ayaa isaga oo fikirkiisaasi fulinaya waxa uu muddo toddoba bilooda oo kofi shoobkaasi uu furnaa kula kulmayey dad kala duwan imaam daahir ayaa isagu aaminsan in arrintani ay tahay aragtida kofi shoobka ee raacsan jamciyatul axmadiya islaamiga ah iyadoo ujeeddadeedu ay tahay in la dhimo fahan xumada diinta islaamka laga qabo taniya intii uu bilaabay imaam daahir arrintani ayaa waxa uu la kulmayey dad ka soo kala jeeda afkaaro ama diimo kala duwan su'aalaha iyo arrimaha imaam daahir la weydiinayey ayaa iyagu waxa ay ahaayeen kuwo ku saabsan dhanka cunnada iyo sidoo kaleete dhanka kudhaqanka shariicada islaamka gray allen oo ka mid a dadka degaanka oo ugu yimid imaam daahir in uu weydiiyo su'aalo si uu u fahmo bulshada muslimiinta ah ee eriyadiisa ku nool ayaa waxa uu yidhi
waxaan filayaa in su'aalaha asaasiga ah ee qof walba inay yihiin kuwa isku mid a waxaan dhammaanteen ogsoonnahay in muslimiinta lala xidhiiriya ayuu yidhi argagixisinimo taasi ma dhabbaa qur-aanku ma ka hadlay gaalnimada balse markii aad su'aashaas aadka u adag aad dhaafto su'aasha dhabta ahi waxa ay tahay sida ay diinta islaamku u saamaynayso nolol maalmeedka dadka ka tirsan bulshadeenna sidoo kaleete siday oola dhaqmaan dumarka siday oola mucaamalaan dadka iyagu gayga amaba lesbiyaanka ah waxaana filayaa ayuu yidhi ninkaasi inay jiraan macluumaad khaldan oo u baahan in la soxo imaam daahir ayaa isagu rumaysan in fikraddani ay tahay jidka ugu wacan ee dadku isku fahmi karaan wuxuuna dadka u qaybiyaa warqado markaasi qoraala oo uu u sharxayo daacadnimada muslimiinta isaga oo gacan ka helaya saaxiibadiisa masaajidka kokban imaam daahir wuxuuna intaasi ku daray inay tani tahay qaab fudud oo markaasi dadka lagu fahansiin karo islaamka iyo muslimiinta daacadnimada ay u yihiin waddanka ay ku nool yihiin iyaga oo aan u eegin inay hoggaanka jecel yihiin iyo in kale natiijada mucaamalka dadka ka soo baxaysa ayaa sida uu caddaynayo rashiid waqaas oo ah madaxa jamciyatul axmadiya ee islaamiga faraceeda beth waxa ay tahay buu yidhi mid aad u wanaagsan isagoo sheegay in uu ku kalsoon yahay arrintani in ay sii socon doonto wuxuuna yidhi waxaan ka helay jawaab aad u wanaagsan shacabka beth waxayna mar walba nagula taliyaan in aan dhambaalkaasi si furan u gaadhsiinno uguna faafinno meel kasta oo aan gaadhsiin karno fikraddan ayaa atii ugu horraysa ee laga bilaabo carriga astaraaliya inta la ogsoon yahay sida ay tibaaxayaan imaam kamraan daahir iyo asxaabtiisu jawaabta ay haatan ka helayaanna waa mid aad u fiican waxa ayna ku go'aansan yihiin inay sii wadaan dadaaladoodaasi iyaga oo u adeegsanaya bulshadooda si ay isku dhexgalkeeda si wanaagsan u wadaan meel fiicanna ay ka gaadhaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali